bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayle dhammaantiinba dhegaystayaal hamiin fayle haka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo barnaamijkiiyo hamiin walba kudhugun sidaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markili kureeba hamiinnamaada jimaade oo ka talaade arbaaniya galayta taariikhdana keedinte lite balla tumiyoonay lamaad sanadka lamada kun tumiyoonay lite oo ka qodobadaysinka dheega doontaan barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal weliba ku mid nagada doonee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo soo sheegay in hagabagabowdi xulitaankii xildhibaanadii dowladda dhexe ee dalka soomaaliya metelo lahay taasay tiolongardow aqalka hoose lukuwedi magaalada tanbaydhabo taranta le-egli kufadaay koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan saas oo kale barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo weliba isinka dheega doontaane faahfaahinno shaldumiyaa ku bahay qaraxigii kudhiib degmada buurakab ee gobolka baay maalintii shalay tihayti barnaamijkaa dhegaystayaal ka dheega doontaan intaynu ka guda jarna qaraxgaasaytii dhibaatadiisu jaysidi faahfaahinta yaa ku bahayta iyoonay walaykale ka korro isinka dheega doontaan barnaamijka siyaasadda ee kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo saas oo kale barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal weliba isinka dheega doontane haniis bambaho biliiringola ku ku hor jeeda madawiinaga hatay xilka haya ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uuse kudhihi magaalada kismaayo xarunta maamulka jubbaland uuse fadhagayadan ete haniis bambaho kaasayti xillo madawiinaguuse meelo booqodimaysa kaeedi barnaamijkii dhegaystayaaalka dheega doontaan intaynu ka guda jarna saas oo kale barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo weliba aysan ka dheega doontaana dhegaystayaal haddii ilaahay saraalle ku nagadantiina ka guda jarna siminaar muddo saddex maalimood dareero doono oo wasaaradda reedandajowka iyoonay jaaliyado ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yeedan qobati aana kumaday urjoogyaalka kaamamka kiyaala magaalada tanbaydhabo haani dalkareedanka nagadi haani hor aantiroogenba iyo i haano siminaarkaasaytii la bara doona sidii iyo dooran kugaadada lahaayeen arrimo qaxootiga dejiintiis iyoonay arrimooyin kaleed ee markaasaytu waltaran leh dadka dalkareedanka nagadahaaya saas oo kale barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo weliba ka dheega doontaana dhegaystayaal intiinu ka guda jarnaa gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan jawhar cadaado iyo weliba yoona ku dareerana ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose xillo puntland iyada hakad weli ka sii jarta barnaamijka dhegaystayaal ka dheega doontaan warbixin oo armoogasayti ku saabsan qodobadaas iyoonay qodobo kale iyo barnaamijka ka dheega doontaan dhegaystayaal saalax cali maxamed saalax kees iyo farsamada migsarkii makiinada ookiin shalheega doona cabdulaahi nuur aadan cabdulaahi jeceelo barnaamijkii hasaari ustaadaal marna barnaamijkaaska dubradi anina saaxiibkiin bishaarmiyo mukhtaar hawl intaasiin ku jeedi doona barnaamijka mar kaleed in mar kaleed bahmiin fayl waana ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal oo fayla dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya ee barnaamijka waliba use dhegaystayaal iyo eh angmoogateen inuusa haniin dareera koonfur galbeed oosan rasmi iyadan ka dhabaaqday in iyo gabagaboobeen xildhibaanadii aqalka hoose lanku baahanaa iyoonay tirada iyoonay cabashooyinkii habka la kaxaliya ka dheega doontaan balse ku hormariisanay bura kabeesda gobolka baay waliba qaraxusahaayko kudhii afartiyoonay siyeedkii saacati lahaa dhaafay degmada aseji qaraxagaas iyo weliba uu sijaysaday khasaaro shalduban tali ku-xigeenka ciidamada degmada buurakab ee gobolka baay maxamed ibraahim cabdulle ousa waraysi siyaay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waraysina lawaalada siid cali muuse maxmed ateera iyo weliba uuse taliyu ku warbiyey khasaaraga iyo qaraxaga waliusa haayba
degmada buurakabo surasan deegdanba qaraxa kabiir qaraxaasna way ka dhigay meel shacab ganacsiga qudaarley suuq qudaarley batada kadib afarna ka daawacantay afarna ka shabag ka dhimatay umadkale waa kadimalle waa shacab meeldegile ganacsiga oo madafar kale aan ka dhawayna goob dawladeed aan hayna antaasnimaki hadaata ini shacabka dagaal baawo yihiin taasatadiiya walaaka dimadii marka daawacan shacabka ay uga tahay aalakale walaa ka deeri male ayna walma ka deer dan kale walka deeri maja
marka taliya khasaaraha ku dhalabay qarahaasay ee haddii sharxaadka hooseyda dhaawacay dhimashada dhaawacay dhimashada haddii sharcaadkiisa waa afar afara ka dhaawactay afarna ka dhimatay heenadeedu kahaatay iwo suuqa qudaarta buurxa qaba albowlahan ay dadkiisa laga tayaradaki dalaamiidi yaaqii wadankaas yaala la kala dungasuunaa inay ay takatay aa afartaas ka dhimatay afarna ka dhaawacan marka ciidamada weliba maamulka degmada may oo baaritaano ay sameeyeen oo ku ogaadeen xaqiiqada ilaa ilaa iyo hadda baaritaanka iyo dareera ilaa iyo shalay galabtii basbakiidiyaay ilaa iyo kulley mar dhowar haddii wadabaayi doona natiijadana wala sheega doona siilaayo taliya ee qaraxin koray ma ee oo markaas eh, ku dhihi degmada buuraka ee gobolka bas markaasna shacabka eh, dhibaateeyo qaraxyadaasay Eh, maamulka eh, degmada iyo weliba eh, adoo taliyaha ciidamada booliska ee eh, degmada buura kabo may tallaabo ee markaas eh, siin qorshaysan waxyaabaha dhiyaaw meel barwalba dhiyaayaan meel walba ka dhiyahayaan wala caalamka mise soomaalida guud ahaan ka dhiyahayaan ba mid ayi hase ahaatee walaysii daryeedhay haddana hadda hadda hadaa hada nafadya wiil daba roogna insha allahu way way way ciidan jeelnaa inayo laga gobola diilayaa naga naga ciidamo koonfur galbeed ku tirsan iyo weliba ahaano federaalka ee degmada buura kabo ee ee markaasay eh, roogaan Eh, way ku yaabeen intii eh, gaabsiga amniga sugitaanka ee markaas eh, qaraxyadan isdawig degmada buura kabo ku dhacay intii sababanay maya maleera koortaas malansaadii koortaas waad welninsaadi koorna wala walaaan qaraxaw xilli kasta oo il dhamantaa mase goobta bilniin kusugunahay dhayaha sukuran waleera koor cadowga duule ama guulaysa masqobadii mae wal wata gaaban gooy tumanday walan dhamayna lahaate walaagan marka waxyaabahaas oo kale nasagaalaw insha allahu barbarbaramti hadda socda insha allahu la diyaari doona jinaya goobta qaraxa ku dhihi si in sheegtay halbowlaha suuqa weyn ee degmada buura kabo ee gobolka baayo ee qaraxa meele ku dhiya ee ma ma ogaane xilliyadii markaas ee qaraxyada ku dhihi ee digdambay sababsee laga fahmayo maadaama halbowlaha suuquusa iyo meenada meele la geli inta ka dambaysay wada sunyo dadkay shabaab haayaan la goradaayiwo oo nabaddiidka haayaan oo weli dowmadkana la dagaalamana hadda in la dagaalamaan lay hayaan diyaarsayin dadkii shacabka la dagaalami dagaalami jarilayo haddana kulley wala la dagaalamiyan shacabka ayuu kasay kulley insha allahu sana ka difaacan lahayna barnaamijka lahay qorshihiiga ee, may ayo taliya warga- warshahana way buwaa intii insha allahu muddo la kareebo intii karaamkaasina la dagaalana waa la shareebaa gorgolaantane
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan barnaamijka oo siyaasadda ee kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo ka guda jarna Eh, magaalooyinka eh, muqdisho jowhar cadaado waliba yeetato iyo ku dareerta doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda dhexe ee dalka soomaaliya iyo-ona magaalada muqdisho eetato markaasi ti doorashada xildhibaanada aqalka hoose iyo eetato ka salaysanta reer banaadiriga iyo reer waqooyiga ee xildhibaanadii dowladda matali lahay laa ka doorada lahay geedka magaalada muqdisho doorashadaas iyo kudhidi oo yeeda ka-idinta eh, xildhibaanada banaadiriga iyo tan waqooyiga markaasi ti eetato laka dooraday mudanayaalkii xildhibaanimadaasi tii ka guulaysaday weliba kumadaha eh, mudanayaal hata markaas ku tarsan dowladda dhexe ee dalka soomaaliya heer wasiir markaasi tiyo e weliba iyo markaasi ti saas oo kaleeta hiir shabeelle eh, xildhibaanadii lakufadayo kumadahayay eh, eh, dad badan markaasi ti kumadayan dad siyaasadda iyo marxaladda dalka iyo la dareeran Eh, koonfur galbeedna waliba yeedahay tito yeeha gebagabayti arrimooyinka la xiriira doorashooyinkaasiti balse ka hormariisnay magaalada eh, muqdisho taan baydho markaasiti faahfaahinta dheere keedin gebagabadiis eh, iyona tirada kooramka ee xildhibaanada koonfur galbeed lagu faday iyona eh, caqabadooyinka horteeganay eh, iyo sidii markaasiti ka dhaafeen ama dhegeystayaal eh, egmooga teen ka dheega doontaan barnaamijka eh, siyaasadda eh, kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhaba adaadi iyonay jawhar iyonay muqdishoyan barmaane xildhibaanadii laha dooradii iyo saxaafadii la hadaleen walin iyo ku warbiyana dareenka kiisho ka eedan
waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta halkan taaganahay oo aan dadka soomaaliyeed inta ay soo xusheen halkan fadhidee sharafta leh aan weyddiisanayo inay codkooda ay siiyaan waxaan ku faraxsanahay waxa weeye dadka soomaaliyeed oo dhibaatooyin waaweyn soo maray dhibaatooyin waaweyn soo maray haatana dhibaatooyinkii weli ku jira inay inay wax dooran karaan inay bilaabi karaan dadweynuhu inuu quwaddoodii la soo noqdaan awooddoodii wax doorasho ilaahay waxaan ka baryaa inay maalin dhici doonto in halkaad idinku ka timaadeen intaan isla tagno ayadoo dhulku nabad yahay leese soo doorto oo qof waliba qofka uu doonayo ee uu la ra'yiga yahay codkiisa siiyo taasi waa sharaf weyn maanta inaad halka fadhidaan oo aan qof aydaan idinku u codayn aanu soo baxayn waa sharaf weyn oo soomaalidu gaadhi weeyaan now aniga cabdiraxmaan beyli marka la doonayo qof in uusan soo sharaxo waxaa loo baahan yahay qofkaasi waxa uu u taagan yahay in la ogaado waxaa u taagan yahay in la ogaado anigu nin yar meehi nin weyn baan ahay muddo dheer baan yaa yaa soo shaqaynayay waxaan ka shaqeeyaa baanka horumarinta africa ee abijan ivory coast ku yaallaan ka shaqeeyaa intaa intii ka horraysay jaamacad baan wax ka dhigi jiray baanka aan u shaqeeyo waxyaalo fara badan baan isku dayay dadka soomaalida in loo qabto ama raaskaambooni kaga bilow ilaa law yacdo mashaariicda anigu kollayba sababtaan ku lahaa waa badan yihiin shan iyo afartan milyan oo dollar ayaa maanta broseskii ku jira dalka soomaaliyeed in ama capacity building loogu sameeyo ama abaaraha soo noqnoqday wax lagaga qabto wakhtigu halkan wuu kooban yahay markaan baankaa soo galay wax yaroo dad yaroo soomaaliya ka shaqayn jiray waxaan anuu sabab ku leeyahay in rag iyo dumar ay yimaadeen baankaas oo maanta ay joogaan dad wax ku filanna ay yihiin marka shaqadayda laga tago oo haddaad doontaan waxaan idiin fasaxayaa inaad internetka gashaan magacayga google garaysaan haddaydaan already samaynin waxaad arki kartaan markaa what kind of person I am waxaa kaloo waxa kale oo aan idiin sheegaya waxa weeye ilaa iyo laga soo bilaabo kii samar walba ama wakhtiga fasaxa la yahay carruurtayda iyo anigu waxaan tagnaa halkii aan ku dhalannay soomaaliya qoba meel buu ku dhashay halkii aan ku dhashay baan tagaa halkii aan ku dhashay iyo agagaarkeeda waxaan qayb ka ahay dad faynans gareeya oo maanaj gareeya arday laba kun iyo shan boqoloo ardaya ayaa ayaan faynans garaynaa oo aan lacagtooda bixinaa macallimiintooda iyo ardayda waxay waxay dhiganayaan materialkooda waxa qabad ka qabtaan waxa weeye ardaydii markay dugsi sideedaad gaadhay inaan dugsi sare u samaynay cid alla cid naga caawiso dugsigaa ma jirta waa idinkoo ayaa bixiya qaarkiin waad ku jirtaan inaad bixisaan now maanta oo aan hadlayno dugsigaa laftiisa laba laba laba construction baa ka socda mid masaajida iyo mid elementaryga loogu dhisay allahu akbar allahu akbar allahu akbar
walilaahi alxamd walilaahi alxamd ilaahay baa subxaana wa tacaala bixiya kursiga isagaana mahaddaa leh oon ugu mahadnaqaynaa dhammaanteen walilaahi alxamd waxaan kaloo jeclahay halkan inaan idinka mahadnaqo ergooyinka kalsoonida buuxdaysiisay iyagana waxaan u ballanqaadayaa inaan sharaftiinna kor u qaado magaciinna kor u qaado ilaahay ciidankii antaa ku shaqaynaa insha allahu tacaala sidoo kale shacbiga soomaaliyeed meel kastoy joogaan waxaan iyagana u ballanqaadayaa inaan sidii daacadnimada ahayd ugu wada shaqeeyo dhammaantood iyagana sidaasaan ugu ballanqaadaya shacbiga soomaaliyeed meel kastoy joogaan maadaama aan matilayo golaha shacabka oo aan noqday xubin ka mid ah golaha shacabka marka saddexaad waxaan halkan ka caddaynaynaa maanta ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu mannaystay inaan iyadoo nabad qabna waxaynu ku gallay doorashooyinkii oo runtii mahaddaana marka laga yimaadata ilaahay subxaana wa tacaala ay leeyihiin guddiga doorashooyinka iyo amniga amniga aan ku celiyo waxaan doonaynaa inaan dhammaanteen u mahadnaqno sida fiican ee ay amniga uga qayb qaateen una sugeen maantana ay u suurtoodeen inaan ku qaadanno oonu ku qabsanno halkan wax badan baa la lahaa meel kale ha la geeyo laakiin maanta halkan aynu ku qabsanno waa sharaf soomaalidu soo hoyatay waxanina ma aha waxay cid kale leedahay waxaan soomaalaa leh doorashadeeda soomaalaa leh xamar marka lagu qabanayana waxaa loogu qabanayaa inay ka dhacdo meel soomaali ay joogto oo aan ahayn meel cid ajnabiga joogaan
salaamayaa dhammaantiin ergada sharafta leh musharaxiinta meediyaha korjoogtooyinka saraakiisha iyo amsom dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda salaan anigoo ku hadlay magacayga magaca guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban guddiga dowlad goboleedka hirgelinta doorashooyinka dadban xalinta khilaafaadka waxaan halkan ka soo jeedinayaa musharaxiintii iyo tartamayaashii iyo jifooyinkii ay kala ahaayeen wuxuu ahaa gaal jecel cumar luhubo cumar luhubo ayaa meesha ku tartamayay waxay kala ahaayeen daahir amiin jeesow iyo xamso aadan xaadow daahir amiin jeesow wuxuu helay soddon cod xamse aadan xaadow wuxuu helay kow iyo labaatan cod tirada ergada waxay ahayd konton iyo kow wax hallaaba ma jiraan way wada codeeyeen waxaa ku guulaystay xildhibaannimada sanadkan lix iyo tobanka ilaa iyo labaatanka daahir aamin xildhibaan daahir aamin jesow waxaan mikrofoonka ku soo dhowaynayaa xamso aadan xaadow inuu ka yidhaahdo ergadiisa sharafta leh fikirkiisa wax ku aada
ugu horrayn waxaan mahad gaara u celinayaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer qaran iyo kuwa heer goboleed ee hirshabeelle waxaan sidoo kale mahad gaara u celinayaa dhammaan taageerayaashii ergooyinkii bahda saxaafadda dowladda federaalk soomaaliya oo qabatay doorasho xal ah waxaanu hambalyaynayaa walaalkay xildhibaan daahir amiin jesow waxaan leeyahay waad guulaysatay waanu ku faraxsanahay waxaana tahay xildhibaankayga bahda saxaafadda iyo dhammaan waa mahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah guddiga doorashooyinka dadban dhammaan farsamo yaqaanada oo daadiinaya doorashada ergooyinka sharafta leh miidiyaha iyo ciidamada amnigaba dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay sida habsamalida leh ee guud ahaan ay gobolkan ugu dhacday doorashadan dowlad goboleedka hirshabeelle waxaad ogtihiin hirshabeelle waxay ahayd dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee la dhisaa maantana waxaan filayaa hal xildhibaana iga dambeeyo oo la dooran doonaa aad iyo aad ay farxad weyn iigu tahay arrintaas guddiga doorashooyinka dadban ee ee labada muxuu ahay hiirshabeelle ee muxuu ahay kan qaranka iyo kan heer gobolba aad bay u dadaaleen natiijada halkan ka soo baxday aad baan ugu faraxsanahay
barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal ka guda jaarna idaacadda warsan ee magaalada baydhabona noola dareertaan ee isla wararka doorashooyinka aqalka hoose dalkii markaasi tato dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanadii lonko fadaayo iyo laha kuxulada gobolada dalka soomaaliya warbixinadii iyo ka guda jarne idadkaasitii dheegaseegna walibayo haayana ee magaalada muqdisho iyonay jawhaar mudanyaalkii baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya afartan sano ee taa dareerta ku mid nagada lahay oo iyo lahaka dooradi baydhabona waa ka gebagabeeyey balse ku hormariisana wasaaradda reedandajowka qaxootiga iyonay jaaliyada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waliba geeka iyada bilaawtay siminaar saddex maalmood is dareera doona seminaarkaasaytii weliba langobaday horroogiyaalka kaamamka magaalada baydhabo kiyaala iyoona guud ahaanba gobolka baay horroogiyaalka kaamamka iyo waliba ulajeedada markaasaytii seminaarkaas lansiyay eedeeta to sidii waliyo markaasaytii oon ku bedeli lahaayeen nidaamyada lodhonsadow dhaqaalaq iyo marka dhaqaalag iyo lanka talagal iyona habka maamul faylaanta iyo markaasaytii bulshada dhatiyo iyoon la gobsada lahaayeen waliba ku qayb galeen ee madax ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaan ku horeytay wasaaradda reedandejowka qaxootiga iyona jaaliyada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya saas oo kaleen walibaa ka suganaya meelasayti mas-uuliyiin ku tirsan kaamamka kayaala magaalada tambaydhabo oo guud ahaan markaasayti kaamamka dham madaxdiyo iyo seminaarkaasayti langobaday liibaan sheekh shaceeb weliba markaasayti useeya agaasimaga wasaaradda reedandejowka qaxootigeena jaaliyada ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyow socodka ka hor bilaabay ee dooga usa markaasayti daafure usoona faahfaahin kubiyow ulajeedada iyo seminaarkaasayti ansiyaayaan dadka riidhankanagadahay dalka gudaashay gaar ahaan dadka raakunagahaya ee qaxootinimo iyo karoogeen dalalka dowladda soomaaliya dariska le-e sida kenya etoobiya iyo markaasayti kumadahayeen dadkaasayti oon badan ayeen kenya iyo ku kooyeen oo dalka iyo markaasayti reedlanka nagahay gaar ahaan magaalada baydhabo iyo muddooyinkii dembeeba iyo sii deerayeen waa ku agaasimagayeen mas-uuliyiintii kale ku tirsan dowladda dhexeed dowladda goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo iyo markaasayti seminaarka iyo ku hadleen
wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha jaaliyadaha wasaaradda may baa qusaytay howlo oo meel dharaayay dadka hanagadaw reedla hangnagaw dadka i d b da ka jara dadka meelo kale ha ku bara kacay yaan dhaxoy tooliye eta markan saas aawad iyo geeka meelan may baan roognahe in dadkii i d b dii ka jari dadkii hogaamiye an haayay galanta ka haayay xaaladiioo la dareeray xuquuqdiioo weydiyaay in una kasii buushgarayna oo kasii dhiirigelina sidii dadkaas iyo galantiyo sahoogan kasii hayfadeen oo ah dhanka amniga dhanka oo may leedahay dhibaataynta kale oo ka kooyaasa may leedahay dhinacyada badan noocba nooc kastii haata iyo sidii la dhaqanka dadka oo xaafadoo degan waddanka linka kooyaas community leeraw iyo dadkii oo ritaankii haayay hanagadi iyo dadka i d b da si isdhexgalsho dadka aan la dareera fadeen may leedahay hogaamiyaalka i d b da traininka geeka saasa ka saabsanye may leedahay may ahaa baydhow may baa jirtee sideetan iyo toddoba kaam sidoo may leedahay he-ado oo jasay iyo isla suubina may leedahay isbinta isla suubin anu ka ogaanay sideetan iyo toddobi ka reebni laakiin kubadana jira oo may leedahay hadda magacjo may xogoo yaryariin sideetan iyo toddobada may baa jirtay shan dalladood oo registrade isida dalladood oo reeta kugu darsameen sideed dalladooda jireen siyeedkaas dalladood ma is arnay siyeetan iyo toddoba kaam haddii meeli roogaan barnaamijka marba maybaa la tababaray qayb ku mid e i d b dii horjoogayaashu meelin hadda maybaa ka jare horjoogayaalka i d b da oo labaatan ili qofood e siyeed oo may leerahay by ritani committee oo inay iska jaraan dadkii dib lahaangnagi dadkii kastoo dibaankanagadi iyo house community dadku mid eedan iska jaraan imay ka jare i d b oo ku dareera may leedahay minoritida yan iska jaraan may leedahay meelisiinku fadayhi maalmood dareerayaan trainingan tababarkan dareeraw in safayl walin dhugunsida oo dadkii laha ku tabi wala bara wala isin la siin bari lakala shaqeeyo may leedahay galanto lakusii laku gacan sii oo noocyada had inta la siinka barahay lakala dhaqama dhaqanka noocaas la sii wareejiyey wasaaradda may waaha go-aankaana barnaamijkan hadda la wada may waaha durable solution a lereh xal waaro lereh barnaamijka xalka waara ee maybaa laka wadahe haddii wadankii dib an xuroobo meelo had meel accessible an hayna jirta oo lahinseedo korno saas daraadiya dadka noocaas aan kohayn dadna abaarisheeneen dad hadda may larahay haddaba abaaro oo xoogoo laku shakiysanya jiran abaaro dhayaan meelisiinku faday may leedahay in dadka i d b da ka jara an sheegtaan in idiyo intan hayne idiyo ha ku tabeen leeyiin ka dhiirigeliidaan traininga arrimahaas ayaa ku saabsanye hadhowtii haddii oo may leedahay liimbaahada may ka jaraaw kaam oo daash aho belid aho adina may leedahay horjoog roogaw ma jira meel isin faday dadka si hadda gaalantanka haytaan hadhowna iyo wasaaraddii iyo isin iyo hay-adoogii gaalanto ku siyaayay barnaamijka may galan noo siyahay un hcr oo horay galan linkusiidi capacity building shaqaalaha iyahan hindhisti geeka may marahayna meel eraay xafiiskan hindhiso hayta geeka may marahayna in niilataw barta meel eraay i d b da qaar ku mid ah qaarka kalena kolley meel eraay bajadada dambe ka daradoona in yonas oo kale qayb qayb liintaw baray ma hadda geeka soddon iyo shan qofa fidhiida soddon iyo shantun qof fidhiida in soddon iyo shanto kale iyo soddon iyo shanto kale si iniska kooyaan waktiya oo oo dheeri ala siiye markan ciidan kama hadnagaana meel eraay un h c r tn galanta noo siidii oo geeka nin suuri geliydi in i d b dii un iswaaysanayni ama has aragnay horay mar has aragnay has rejis garayni laakiin geedka isla roogno waan wada sheekaysan doonna waan wala isbaro doonna iyo nin suuri geliydi meel eraay may kale oo meelan xusid mudan aha maamul dawladeed ya geedka anoo madaagaasimaha wasaaradda budijinta yaa mayba wadneehe barnaamij oo shacabkii walin qobdow yaraada jari barnaamijkaas meel eraay in badan ma dhihi jarn maylasiinku fadaytan kale in laka dhiirida in dawladda galan laka sii haddii leey maylaraay dadka i d b da walaah labaatan iyo todobsan labaatan ilisin labaatan sano may dad hawaday hay-adii dad galantaha kaayeen hay-ado abaad iyo walaka gudu karo ma leh laakiin hadda isbeddela kooyohay isbeddelkaas oo sheenaw maylaraay in hay-adoogii galan siiyo hayaan hadda dawladdii si dawladdiiyana maylaraay dhadhaqaaqiya kasuu bido hoolooyka qobad markaan galan maguli may laraay may kubanna may baa siin lanaa may laraay hadhowaada tababarka noocaasa ku saabsanyi sida beri dareere waa may la faday in la sabara si oo dadkii wallaka deersiiyo may laraay barnaamijkii inta walay la siinka bara casharada inta la siinka bara liinka dhaqam oo la fadee marka may waa may ha ka wareejiyey mikrofoonka wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ahna wasiirka hadda kusimaha nin ee wasaaradda dib u dejinta عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم لنا سلام تسكدب وليو نصيب إيه إن أنتم أو كوكوبان dadka kaamamka madaxdan ah inta ka kulansanyiin oo markaasi geedka lakula hadalaaw arrimaha kaamamka iyo qaabkii dadka un la hormariyay fadhe yacni walwiin waaye hadda ka hor madhiina wali eedan kama hadayaane eedan la raawiyana h c r oo arrintoon suurtageliyda intii intana sokoyna oo lasla araga la wada hadala yani eedan kama hadayaana howlbadan dhin hayta runtii xafiiska hay-adda iyada yaa dhisoo hayta mashruuckan hadiyaaba hirgeliydi intun iwalku wiigna hayta intun kooyohayaan dadkan kooyohaya qaxootiyaalkuwa kooyahan gaar ahaan kenya hay-adda barnaamijkaasay wada oo dadka ama hararoo hayta ama inta markii lakooyay afaa armoosho og dhaqaalasho iyo sidii walansiifadi iyo xaaladii oo la socotay ciddaas waaye marka ee kaalinta weyn iyada ku qaadatay kaalmada dadka kiikana yani eedan ka mahadnagaana tan kale isin ee hogaamiyayaashii kaamamka kolley intuunu ku ogna kaamamka inku badan isinku og dhib badanaa jira walila isinku fadeey dadka kooyaw ha dhawaaysho haan roogaan xuquuqdii oo andoodowsho wali mashaariic ahoo markaasee meelo lagu fuliyaa dadka qaybiye faday oo dadka markaasee cadaaladdan ka qaybiye faday isagu hoosaan qaybiye waay tama kolley ilaahaas in la xisaabtama doona laakiin wali waa ka faylantaha lanka mas-uuliyadda ilaahay markiisuu saare mas-uuliyadda ilaahay saare in isuga hakubax yaa ka faylanta waa sida yacni diiniida ah saas waaye ilaahay u nafarao rasuulkiina salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi nafraaw saas waaye weli kaloo miilanka jire isan haddii atiin mas-uul haddii aan wasaaraddan aan haddi ka hadalaa wasaaradda ee dibudejinta magaasha un mar kasta weli xooga saarane intii dadka soomaaliyeed oo qaxootiga ah amase hanagadi qaxootiga hakunagadi hanagadi intii mar kasta nololiyo fay lahaat yaa ka dadaalana weliba ka dadaalana xuquuqdii oo ku magan oo dhinacaan maaragtay hay-adaha matalan hadda un h c r markay dadkii yeeshaanta airboortka saasun ku wargabtaan wasaaradda shaqaale ka tirsan kaa warkahaya baabuurta dadkaas ay wada wala la jeeyay meel railway station amase meel oo markaasi laka nasadaaw oo hamiinku la baryaaw dadkaasi raashinshoo la siiyaaw oo raashin hamiinkii aamaan la siiyaaw oo haddana laku ogaadaaw walay iyo markaasi inbahayan qalab ay haddana la siiyaw haddii oo bacyaan nagada fadeen haddii qalab yani walka karsada nagada fadii hadi baahidii oo markaasi yani maaragtay wali haay markaasi laka siiyaawaya ogaada si idda ogaadaas wali kaloo jira hay-adda wali kale daba dareertaha lix bilood oo raashiinga haddana inta dadkaasi la siiyaw oo mobiladiio beesalankridaw hay-adda haddana daba dareerta wali kaloo hay-adda daba dareertee beesadaasi lankridaw mobilada raashiinku ka gadadaayaan haddana inta qiimo dheeraata lankuku gadna dadka hay-adda daba dareerta sababtoo ilaata bini aadamka isku dhib badan dadka waliba ahaa haddiiba mobilada lacagta lankridin meeliya
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal noola dareertan barnaamijka kulanka raadiya warsan iyo ka guda jaarnaxannagano isla wararka armooyinka doorashada aqalka hoose ee lokufadow maamul goboleedyada dalka iyo markaasi ji ahaa dooradan magaalada baydhabo weliba kumadahatay meelo iyo kudhiyaasay armooyinka doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda dhexe dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi mursal weliba markaasi tuusaya gadoomiga guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed ee soomaaliya weliba use marwaraysiisiya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo isla markaasi tuna ona ka booqan xafiiska kiishay weliba use kunin kuwarbiyey gebagabada doorashada habkaan gebagabooday siyaabooyinkii oo ka xalliyeen cabashadii kuweerasihan xukuumada musharaxiinta iyona kooramka masaba tirooyinka xildhibaanada koonfur galbeed lagu fadaay waa ko dalmar sheekh aadam iyo markaasayti usa waraysi lweeladi
bismi illaahi raxmaan raxiim warbaahinta warsan news iyo warsan media network iyo iyo dhammaan warbaahinta koonfureer koonfur galbeed iyo dhegeystayaalka ka hirin warbaahintaas dhammaantiyo salaame salaan kadib iyada oo maylaraay geeka ata maalin iyo hanin gabagabaawtii doorashadii muddo dheer la sugaayay inay dhamaato dowlad goboleedka koonfur galbeed kuraastii lamada agal agalka sare oo horey liindooradii iyo agalka hoose oo usuun shalay laha gabagabaayay run ahaantii meehaay tayihiin tijaabo iyo iyo tajrubo eedan fayle oo in iska jiraan caqabada iyo iyo casharo faylo oo oo laku baradi doorashadaas oo un ero korno ti inkoreyty maadaama ada soomaaliya noocan oo kale ah ku dhiido gobol walbana mayliyaha caqabada soo goonan ah gobolkan koonfur galbeed oo magaalooyin shay in iska socdo korno caqabado amni dartiyo oo haddana ilaahay mahadiisgeekanin suuragali inay doorashadii tiradii inka badanaytay oo oo xildhibaano oo gobolkan laha ku dooraday inaysa nabad ee ka dhamaato marka muddo dheer ah yaa hasocotay arintan meexa ku bilaabatay guddigii doorashada oo la suubiyey kabacdina codayaalkii oo runtii yoon doorkisho ku qaadeen oo gobolada kale walaa unka kuduugna un kafaanana iyin codayaalkan oo qaab dhismeedsho dowlado badan ha dhisay waana shaltabne gobolkan roogi oo yoon niil fahmeen habraaca doorashadan liinqobadaay iyo iyo wadatashiga beelaha dhatiyo ah oo xilligii liinbaahanay liisla xaliyay arin kasta yaka koyti inay guulungeeka ka dhamaato caqabadlaama iyo sanabad eena ka dhiido doorashada
muddadii dareertii doorashadu may bajareen cabashooyin ciidan badan oo ha ku bahaay beelo dhatiyo markiie koyto guddi ahaan qaabkii isin wajaha jarteen caqabadoogaas haanaisin kagu weynaay oo adigii ka tilmaamo korto intii doorashooyinka dad banaayay dareereen may
caqabado runtii jaraan oo anka muhiimsanta inay wal umad ku dhexayto la ku yaaba inay dadka dhan lana isla deero korno la eri hal ha wada taladoy ergooyinka beerahana se cadaalad ay halanka qaybayo la eri inay soomaalidana dad isku mleerahayo isku eyin bini aadanka guud ahaanba inay wal layska raalraala naqdo oo dadka dhan raallo ka wada eyin isku yartaba haddana caqabado unkuwima haytay qaybsiga ergooyinka berolin dhiibyaa caqabadoonkuina unu helo jarnimay ku madaxay wada tashi la-a oo odayaalkii laka eedayaay qaabka unan xallii jarnimay ku madaha odaygii arrintaas khusayto inaynan weerno oo leero dadkan sida oo magaagaas leh iyo arrintan iyo liiskii laha gudbiya caqabadaas ku jirta inay la xaliyo fadaan marka dadka bershaydad cabashadii oo gar-ed jareen caqabadaha marka cabashooyinka ama ama doodaha markaas jaro ama eedeymaa markaas jaro shal qeybay jarnay qeyb oo may ku madaxaada jartay mathalan inay la geliyo meel raay haddii cabashadaas gar-eta waxyaaba laka fiiriya yooda jaraan oo kumad eta samadoonada iyo nabadoonada dhabte eh oo beelaleta inay yo iyo la fiiriyo iyo wal isku fidhi kudirir ah oo cabasho saas cuni buurnayn jara jiraan marka caqabadoogaas oo cabashooyinkaasoo garta eh gartio kala jarnay odayaal kala kaaladaani runtii noolo shaqeeya jiraan odayaalka naftiga guud oo xalin khilaafaad aa leyin oo arintaas galan ku jeysidaay marka wada xaajood iyo dhedhexaadin oo odayaalkaas iyo samadoonadii dhatiyo ah iyo suubyaani dib u heshiisina saasana iyo ka dhamaayaani ergada teydiya sidaas laynagu gudbaay kadib caqabado oo cabashooyin yoonu jireen musharaxiintada oo horyaayaan oo laku yaaba inay markaas iyo inay argaana fursad inay haysadaan markaas balowma ka abuurayan isku jiraayaan iyo dad rajadii isku faylahatay midii laku guuleysaday guuli laku guuleysaday in aqbalaana isku cabadayan yoon isku jiraan laakiin wal oo oo garaxo hadda weyn oo markaas arrin may jartay xildhibaanada dadka musharaxiinta ah xeer anshaxya jira oo laku iyoo laku saxiixay marka inay iyoo safel inay akhriyaan qofka haddii guuleysado haddii laku guuleysadoba inay isu hogaansamo natiijada meelaha ku batay iyo ka qoran xeerkaas marka dadka intiyo badan arrintaas meelerahay in hogaansamaaya kii laku guuleysado inay inis hambalyeeyaan waana sida caadiga ahoo doorashooyinka adduunku dhiyaaba t qoflay guuleysada lamada qofna isu guuleysada fan ama ama todoba qofood ama toban qofood ah iyo iyo musharaxiin hal kursi ka tartamayaan kursigaas hal qofa ka dambeyntii iyo ka guuleysada marka inay iniyoo aqbalaano in ishambaliyeeyaan iyo iyo anbadanat hal ilama case oo n ogolaano isku qayliyaan jiraan oo meeleraay waxuu ku horjeedo walayo aan saxiixa su-aalo caqabada oo doorashooyinka kuqoyti oo kale kumid hayna doorashooyinka bilaawkii hore wali la kubadaayay iyo oo maalin eta waktigii dambena doorashooyinka ilaahay hamiinkiya deeraay hanas dhiniga guddiga ku kooyayna mise qabaa-ilada oo iyo ergidii oo reer dandhiidi waaban badnaato ergidii kukoyti shabeellada hoose oo kale doorashooyinkii iyo inta badan hamiinkii adhiyaay marka caqabado kumid haayana hanas hamiin i maalanba shaqada sidoo le an socotay meeleraayus wal caqabada oo hamiin i maalan shal ah ma jaran isla dadkii doorashada ka shaqeeya hamiinkana ka shaqeeyay isla horjoogayaalkii caalamiga ahayaa iyo isla hamiinkana rooga maalintii iyo iyo hamiinkaba iskumad iyo doorashadan dhiyaasi may ka hirin taha ramoo diyaar garowga iyo ergada diiwaangelintii iyo hadhawaayosho iyo meeleraay jadwalka oo meeliyo unka jiraan markaas waqti sheelka qabadayo marka una guddin hamiin iyo maalinba shaqeeyay sidaas daraadeed doorashooyinka bershoon hamiin dhiyaayan bershoon xiraabtiya dhiyaayeen marka hadba may ka hirinay tihiin xilligana diiwaangeliya ergada iyo xilliga diyaarado iyo sheena
guud ahaan weli la dooraday lixdan iyo sagaal kursi oo ku mid ah minka hoose hordhaangnamayba guddiga eh, doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed aada madaxdan ati ka guuleysaday iniyo hasaaraan siyeedkii kursi ee aaminko kore ee dowlad goboleed koonfur galbeed inma deri lahay dowladda dhexe mayba hata jare eh, barnaamijyo oo ah in la guddoonsiiye shahaadooyinkii oo boosaskii waxaa ka baxeen iyo markaas si sharci eh, iyo aan ku waafaqi lahaayeen maamul goboleedyada beryo maamul goboleed koonfur galbeed guddigay eh, doorashada dadban jadwalkan ka jartay in shahaadooyinka iyo siyaan xildhibaanada minka hoose iyo minka kore ha baxeen mahadsanta runtii dadkii intalka dooradii oo aan ka horeeyaan agaalka sare siyeedii xubnood shahaado oo may jirtee warqad oo madaxweynaha ka saxiixan inay la siiyo warqadaasna waa wal qoray wal gudbiyey guddiga heer federaal aleintarisa oo websytyada la hangeliyo oo rasmi anagadaana shahaadadii onan helaan shahaadooyin oo agalka hoose dhasiya u jiraan oo meylarahay ka tala jarna inay maalmaha socda un hansaaran agalka sarana halkaas warqada wada qoranyin yaana waa waldari meylarahay hadda of oo rasmi ah yaa meylarahay howliyub an wada tan agalka hoosena yaan maalmaha socdo la sii doono waana intaan iska qooyi doonaa kullisho wali inta laha ku dooratay
su-aalo kale aan kawarsadaa mudane guddoomiye maybaa ku mid ataa intiya dareertii doorashada xildhibaanada iyo xulistii ergada mayba jareena buuq iyo cabasho inta badan ku kooyay beelo dhatiyo hoobalan xilin dhiiyo markasta warila kulumay eedeen xataa uusan lahayn ka guddi ahaan qaabkii adan wajaha jirtay markii dhiida buuq oo kale in doorashadii ku dhiida oo kale ama ergidii layskaga qobsada oo kale sekiin saamay jirtay
arintayada runtii madii ada xil ada qabato xil qaadi eed qaadiya horeblin ari ini ad diyaar an isku noqoto warkasta inay adakidhiyaan marka diyaaraan ahay ana ini aab iyo amaan iyo iyo eedeen wali dadka hajeediyaan in la aqbalo may kumadataa xuriyatul qowlka dadka sidii aan cabirayaan qofkoo ka faraxsan yihin qofkoo ma ka faraxsan qof kastana may la raha xuraan ay inay isu dareenshi isu muujiyo marka intii oo dhanba inaad diyaar aan ahaato marka wal gaar aho oo ama dhib aan aan aragayo ma jirno may weeldhe wal kasta dadka iyo ka hirinta oo ada maamulaaso markaas ad walan hayto sidii yokin la gorda marka caadiyaa isku hayti in dadka beryo isku buuqaan meylarahay hadallo aan habooneyn laka erow hadallo oo meylarahay meylab aan ka jarna lahkii meylarahay haydaariyo walaas oo dhanno waa mas-uuliyadda sheenas marka raalinaka ahaa umada hob ad ada meel aan fadhido meelarahay amurusho umurusho ada xali xalidu fadaas wal kasta ku faladaas marka walaas dhan diyaar aan hayno waan raali keenay in umada liin liin shaqeeyo dhib i dheefna meelarahay waliyo kula kulantoona la la ogolaado
intiya dhareerti doorashada culeysaadka mayaraana xataa beelo caalamka culeysa siinku kooyay oo michael kitting markii inkadambeyti isu booqashada ku kooyay oo isaa ku qeyb galaay doorashada dadban oo isu afjiiba ka qiraay tartanka doorashada ku dareerta koonfur galbeed inuu isu ikoo markaas aidan faylo waana transparency faylan la jara toman beri yaa qobadi muddadaas inilaha ka gabagabaay culeysaadkaas ku kooyay xataa beelo caalamka iyo cabashooyinkii ergadii iyo xildhibaanadii waayo aragnimada tiida hogaaminta iyo xalinta khilaafaadka ninkiin ku siyaadiy
run ahaantii safar faylehay safarkan doorashada iyo tijaabo fayle iyo iyo cashar fayl oo hankorari guud ahaan ummadda soomaaliyeed aanshiradalemay kooban mayba arrintaas guud ahaan saameeyaas ahan oo soomaaliyana an etaahaho awal hak- handiyaaday meel araay dadka dowladnimada ho- hor un socodka do- dalka inay dowladnimo an gudub iyada annagadaas may kumid ahaa intii ku qiib qaadatay geedi socodkan doorashada oo dhan oo ha ku bilowdaas madashii qaranka hogaaminta qaranka iyo guddiyadii ka hoos shaqeeyay ee guddiyaalka doorashada ilaa heer federaal iyo iyo heer dowlad goboleed iyo ee, dhalinyaradii oo volunteerska ahay oo arintun ku shaqeeyaasi iyo ergadii naftiyo waldooratay iyo odayaalkii wadatashi suubiyey ummadiyo cadaaladan suubiyey irgahan qori iyo intaas oo dhan oo doorasho kuwada qeyb qaadaday tumo iyo afar kun iyo labaatan iyo shan u guud ahaan dalka soomaaliya inta doorashadan hadda ku qeyb qaadatay intaas oo dhan khibrad oo mayleyna doorasho labada kun iyo labaatanka maylilakadeeru inay dalka doorasho intaas ku bileeran dhiyo korto Eh, yaa oo intaas oo dhanna ku wada shaqeeyo karaan mayli tumo iyo afar kun iyo labaatan iyo shan qofood oo tijaabi eh, tajrubo aan lahay inay wal doorasho ku qeyb qaadeen kii odayay iyo kii liin odayay iyo intii la dooraday iyo intii xas sharaxday kullisho mayba taha wal eh, khibrad ummado han ka rurtay dhinaga dowladnimada iyo isdoorashada iyo inay eh, dadka dalka dowlad ku dhalato eh, cod xur ah qofka laka doorado lukudeeru meel araay qof ii codshay intii lukudeerow eh, eh, tilaabo horleyn qaaday inay yahdaata marka ana ka shaqsi ahaan oo ummadaas kumada eh, oo guddiyadaas kumada eh, oo eh, roolkeynahay ini ana eh, gobolkan koonfur galbeed doorashada ku dhiyaas ini ana maamul nasiib aanan weeldhaday sharafaa in haytay inay tiam sidaas aan adag oo shaqadii inka horeytay eh, noocan oo kale ee dalka soomaaliya ku dhiyaaso qeybtii inka weynaytay ana eh, koonfur galbeed haytay eh, kuraastanka badan yaaleen ana nasiiban weeldhaday ini ana hogaamintii guddigaas ana aan ahay Eh, tijaabada anka weyn eh, tajribada ama casharka dira- duruusta anka fayl unku baranay mayba waa ahaa dad iska kalsoon oo dhalinyaro ah oo shaqada liin eg madiina eh, hameen iyo maalin hanjeedu inayo guul ku sheenaan Eh, tiimkaas aan ku madahayna sh- eh, sharaf weyn an ata inay howlaas ha ku dhilaaleen oo geeka guuliyo eh, sheenaan ummada soomaaliyeed mee baroogd ha ku hambalaya hayto eh, ka wada faraxsiyin Eh, iyo culayska runtii eh, beesha caalamka eh, ama saaxiibada soomaaliya arintan eh, rool weyn ayuu naftiyo ka lahaya mahadnaqaana runtii eh, xogayaha eh, qaramada madooyin rooga soomaaliya iyo tiimshii oo hamiin imaalayoona xilligii unan baahnoob niil roogan oo niil shaqeeyayan oo eh, doorashooyinka sidan socdaan runtii doorashadan eh, si aan suura gallo qalab badan iyo logistic badan ka baxay runtii qayb weyn oo ku jeysadeen qaybtaas weyn oo ku jeysadeen sanaaqdeedii la koday haddii hada fadhi qalabkii eh, doorashooyinka iyo wali technical support hayo iyo liin baahanay inay yoon dhinisho ku jeysadeen ka mahadsanyin eh, marka doorashada mar in shal hirna eh, taageero badan oo eh, saaxiibada eh, beesha caalamka iyo iyo iyo madaxda dowlad goboleedka iyo xilaa madaxda federaalka lamba roolkii iskulahay ku jeysaday marka mayna haytay cashar fayla inay- inay lagu qaaday waana soomaaliyana eh, tallaabo horey liin qaaday inay ato oo labada kun iyo labaatankan meel inta kusii fayl iyo dad eh, eh, khibrad han ka rurtay meel raay armoogaas eh, galan weyn ku jeysada doono haddii ilaahay hero marka dhinigaasna sidaasaa meel araayo kaalin kaalintaas oo eh, lankasta bilahay ini liin mahadnaqo meel araayo roolshiina la sheego iyo muhiiman aata
gudoomiye una oo ka dhow gabagabadii mayu fariinta ada diraas oon diraas dhammaan beelo koonfur galbeed soomaaliya degaayaan dhabeen cabasho ama ay qabnay cabasho mar hooba dhammaatay doorashadii iyo xildhibaanada ha ka bahi doorashada manka hoose oo ku mid noqdo doona xildhibaanada dowlada dhexe ee lama kuntumi iyo liti likadooradii magaalada baydhabo oo afartan sano hataa dareer matali doona shacabka deegaanada un dhaladeen
runtii fariintaana dadkay indaraawmayba u ahaa reer koonfur galbeed gaar ahaan geeka maanta inka badan oo soomaaliya arimooqon doorashooyinka number one ku gali reer koonfur galbeedu sharaftaas yoo dhama leh mawaalda dadnabadeedu dad dowladda eed dowladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta eed injeelu taasna iyooga kaalmadiyo laantiyo mas-uula galafan marka kii abasho qabo
waliba dhegeystayaal siinku raali gelyaane ee codkaasaytoo dhammaystiran inuunasan gudbin waanay waqtiga markaasaytuusana sii dhamaaday haddii ilaa raale kunagada barnaamijyadan dambe ayaa ka dheega doontaan baryeyti hiraab ilaa dus raale kunagada sida barnaamijkuusan koray waasan warsan ka dheega doontaan qaybtis lamaad iyona barnaamijyada kale iyo kadhasii bogado doontaan ee moogateen sida bandhig ayaa ka dheega doontaan haddii ilaa hiraale kunagado warbixintaasiti oo sii dheer guud ahaan barnaamijkii kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyantaa kaaf meeraan antideedan ku kulmaan kokanlimade oo kun ooshe saasuyana ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaana